bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan ah khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa habeenimo jimco ah oo ay sabti soo gelayso taariikhduna ay ku astaysan tahay lixda bisha oktoobar sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland oo maalinta axadda lagu wada inuu ka furmo shirka lagu dhexdhexaadinayo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa waxaa maanta gaaray magaaladaasi madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan kaasoo si diiran halkaasi loogu soo dhoweeyey bulsho aad u fara badan iyo maamulka mas-uuliyiinta sarsare ee jubbaland ayaa ka qayb galay soo dhoweynta loo sameeyey shariif xasan iyadoo hareeraha waddada lagu arkayey dad wata caleemo qoyan iyo sidoo kale sawirada madaxweynaha koonfur galbeed iyadoona si diiran halkaasi loogu soo dhoweeyey gegada diyuuradaha ayaa loo dhigay rooga gaduudan ee habmaamuuska madaxda loogu talagalay iyadoona mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamul goboleedyada lagu waday inay gaaraan magaalada kismaayo toddobaad oo ah horaanta biri ilaa iyo saadabe inaan maanta ku soo dhoweyno gurigiisii labaad madaxweynaha dowladgoboleedka koonfur galbeed mudane sayid xasan aabe oo ah madaxweynihii ugu horreeyey ee ugu soo hormaray oo saabiqada yeelanaya kulanka wadatashiga ah ee dowlad goboleedyada xubnaha ka ah jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay isugu imanayaan xarunta kumeel gaarka jubbaland magaalada kismaayo mudane madaxweyne mudane shariif kanagi kusoo dhowow gurigaagi dhinaca kale shariif xasan sheekh aadan ayaa ka hadlay asiga iyo xubnaha uu hogaaminaya ee kismaayo tegay deegaanada wasiirada xayawaanada dadweynaha reerihiisa kala duwan soo dhoweynta diiran oo walaalnimada leh runtii aad iyo aadaan ugu mahadcelinaynaa iyo ciidanka iyo saxaafadda iyo intii kasoo qayb gasho o dhan runtii aad iyo aadaan idinkaga mahadcelinaynaa runtii taariikh aadan u leedahay soo dhoweynta iyo walaalnimada iyo soobka fiican runtii aadan kaga mahadcelinaynaa waa ku mahadsantihiin sida madaxweynuhu sheegay shirkan shir nabeed iyo shir wadateshi shir sida soomaaliya ay dhibaatada maanta ku jirta ee uga bixi lahayd looga tashanaayo kuwa dowladiinka oo la dhibaateeyey habkii loogu gudbi lahaa dhibaatooyinka ay nagu qabaan
dhinaca kalena waa puntland ayaa ogolaatay ka qaybgalka shirkaasi oo markii hore khilaaf uu ka dhex taagnaa iyadoona haatan kulan ay yeesheen golaha wasiirada ee maamulka puntland laga soo saaray warmurtiyeed lagu sheegayo in puntland ay ka qaybgalayso shirka kismaayo ka dhacaya maalinta axadda ah waxaana sidoo kale shirkani tegi doono madaxda maamul goboleedyada jubbaland waa galmudug iyo sidoo kale hirshabeelle oo ayaguna la filayo in ay tagaan shirka magaaladaasi dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa mas-uuliyiin ka tirsan lagu casuumay shirka waxaana ka mid ah gudoomiyaha aqalka sare iyo xubno kaloo ka tirsan dowladda iyadoona dhinaca dowladda la sheega in walaaca u xoogan ay ka muujinayso arrinta ka qaybgalka shirka magaalada kismaayo lagu wado inuu ka dhaco horaanta toddobaadkan wasiirka wasaaradda dastuurka ee xukuumadda soomaaliyana waxa uu shaaca ka qaaday sideedda bishan in uu magaalada ka furmi doono shirweynaha qaran ee arrimaha dastuurka oo ay ka qaybgalayaan xubnaha dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe ee soomaaliya iyo sidoo kale wasaaradda xubno ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya wasiirka wasaaraddaasi cabdiraxmaan xoos jibriil waxa uu sheegay in kulanka uu yahay mid diiradda lagu saari doono arrinta ugu muhiimsan ee ah qabyotirka dastuurka oo la filaya labada sano ee soo aadan in laga shaqeeyo si dalka looga saaro dastuurka ku-meelgaarka ah waxaana wasiirka uu tilmaamay in shirkan uu yahay mid looga tashanayo hanaanka loo marayo dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka ah oo lagu wado wasaaradda in ay ka guungaarto iyadoo kulamo hor u dhac u ah shirkanina muddooyinkii dambe ay qeybo kala duwan oo ka tirsan xarumaha maamul goboleedyada ka waday wasaaradda iyo magaalada muqdisho shirkan maalinta axadda ah oo bisha ay ku asaysan tahay lagu wado inuu ka furmo magaalada muqdisho leeyahay inay ka qayb galaan xubno ka tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya wasiir xoosh ayaa sheegay in shirkan magaalada muqdisho uu ka socon doono muddo laba maalin ah wuxuuna sheegay in waf- in wafuudii ka qaybgeli laheeday shirkaasi ay soo gaareen magaalada muqdisho maamul goboleedyada ayaa la filayaa in shirkan ay ka qayb galaan sida puntland hirshabeelle koonfur galbeed galmudug iyo sidoo kale jubbaland oo dhammaan gogoldhig u ahaa shirkan shirarkii ka horreeyey ee looga arrisanayay arrinta ugu muhiimsan ee qabyotirka qoraal dastuurka qabyo qoraalka ah ee soomaaliya halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer safiirkii dowladda maraykanka u qaabilsanaa soomaaliya stephen swash ayaa waxa uu iska casilay sida ay safaaradda maraykanka saacisay xilkii safiirnimo ee uu hayay warar lagu qoray baraha twitter-ka ayaa lagu sheegay inuu is casilay master swash waxaana iscasilaadiisa lagu sababeeyey sababo shakhsiyadeed safaaradda dalka maraykanka ee fadhigeedu ee kenya ayaa xaqiijisay in iscaasilaada safiirka dowladda maraykanka ee dalka soomaaliya safaaradda maraykanka ee dalka soomaaliya ayaa waxa ay si gaar ah uga caawisaa dowladda soomaaliya dhismaha ciidamada iyo sidoo kale dhismaha dowlad goboleedyada dalka ka jira iscaasilaada safiirka maraykanka ee dalka soomaaliya ayaa kusoo beegmaysa xilli khilaaf uu ka dhex jiro dowladda dhexe iyo sidoo kale maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe ee soomaaliya master sti- master stephen waa safiirkii hor hore ee soomaaliya ayaa loo dhaariyey xilkan bartamaha sanadkii hore ee labada kun lix iyo tobanka waxaana haatan si kumeel gaar ah u haya u hayn doono xilkiisa ku-xigeenkiisii ilaa iyo haatan ma jiro sababo rasmi ah oo laga hayo iscasilaada safiirka dowladda maraykanka marka laga soo tago in lagu soo gaabiyo iscasilaadiisa arrimo shakhsiyadeed wasiirka maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa waxa uu ka hadlay qorshaha dowladda federaalk soomaaliya ay ku daabacayso lacago cusub kuwaasoo heshiisyo heshiisyadooda muddo ay ka socotay qeybo ka mida soomaaliya iyo wadamada caalamka ee danay arrimaha soomaaliya wasiir bayle oo ka qeybgelaya barnaamij ka baxa warbaahinta dowladda ayaa waxa uu sheegay in soomaaliya ay haatan waddo qorshe ku aadan sidii bangiga adduunka uu kaga taageeri lahaa daabicidda lacagahaasi inkastoo laga heshiiyey qaabka ay noqonayso lacagahan iyo cadadkeeda haddana waxa uu sheegay in weli ay waxarsan yihiin dowladda soomaaliya ayaa waxaa gacanta gacan ka siiya samaynta lacago cusub i o m ta iyo sidoo kale bangiga adduunka runtii lacagahaasina waxaa weyn ayay ka bedeli doontaa kobaca dhaqaalaha dalka ayuu yidhi wasiir bayle sidoo kale waxa uu sheegay in samaynta lacagta cusub lala kaashan doono qubaro isugu jirto ajaanib iyo soomaali sida uu hadalka u dhigay daabacadda lacagta shilinka soomaaliga ayaa waxaa ka taagan caqabado dhowr ah ayadoo haatana ay heer gebagabaa marayso lacagtii hore ee shilinka soomaaliga waxaana haatan inta badan dalka laga isticmaalaa lacago lagu sameeyey qaybo ka mid ah maamul goboleedyada dalka ka jira ee xubnaha ka ah dowladda dhexe ee soomaaliya warkii oo ad fiidnimadan ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadii naga dhegaysanayo waa naga inta